أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati alacraaf waxaan noo soo dambeeyey sida gaalada diinkooda ay uga dhigteen lahwi iyo lacib iyo dheeldheel oo nolosha adduunyada ay u kadisay qiyaamahana marka taa inay horseeday in laga tegay oo cadaabka markaa looga tegay laba sababoodna in allah subxaanahu watacaala uu ugaga tegay sababka koowaad qiyaamihii inay ka tageen oo ay halmaameen sababka labaadna aayaadka alle inay diidayeen oo allah wuxuu yidhi falyowma nansaahum maanta ayaanu ka tegaynaa kamaa nasuusay uga tageen liqaa'a yowmihim la kulankoodan maalinkoodan la kulankiisa haadaa kan ah wamaa kaanuu wakamaa kaanuu siday u ahaayeen yajxaduuna inay diidayaan biaayaatina aayaadkeena walaqad marka alla wuxuu tilmaamayaa adduunyadii inaan labsi iyo dheehgal iyo shaki iyo mugdi iyo madow inaan loogaga tegin kitaab cad inlo inuu alla u keenay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe ji-naahum waanu ula nimid bikitaabin kitaab ayaan ula nimid kitaabka oo fasalnaa aan kala dhigdhignay hu isaga calaa cilmin mushtamilan xaal uu yahay kitaabkaasi mid koobsaday calaa cilmin cilmi hudan haadiyan xaal uu yahay kitaabkaasi mid hanuuninayo wa raxmatan xaal uu yahay daa raxmatin naxariis mid u saaxiib ah liqowmin qolo naxariis ugu saaxiib a yu'minuuna rumaynayaan qur-aankii baa marka alle saddex tilmaan uu ka bixiyey wax ka cilmi inuu ku dheehan yahay hanuun in laga helayo oo dariiqii inuu iftiiminayo naxariisna inuu u saaxiib yahayo ciddii rumaysay marka naxariis ayuu u yahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe ji-naahum waanu ula nimid bikitaabin kitaab ayaan ula nimid kitaabka oo fasalnaa aan kala dhigdhignay hu isaga wacdiga waciidka axkaamta iyo qisaska wax walba aanu ku kala dhigdhignay ayaan ula nimid calaa cilmin mushtamilan xaal uu yahay kitaabkaasi mid koobsaday calaa cilmin cilmi marka calaa cilmin in la xaaleeyo waxa laga xaaleynayaana marka ay noqdaan hu-da damiirkaas fasalnaahu qur-aankii baan kala dhigdhignay calaa cilmin mushtamilan calaa cilmin waxaa kaloo laga xaaleyn karaa faacilka fasalnaa ku jiro oo naada ah macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa kitaabka oo fasalnaa aan kala dhigdhignay hu isaga calaa cilmin caalimiina xaal aan nahay kuwa cilmi u laho og ayb hudan xaal uu yahay hanuun iyo waraxmatan naxariis liqowmin qolo uu u yahay yu'minuuna rumaynayaan waraxmatan ay daa raxmatin naxariisku saaxiiba xaal uu yahay liqowmin qolo yu'minuuna rumaynayaan marka dheeldheel iyo mugdi loogama tegina kitaab wax u kala wax kala caddeeyo oo iyaga u kheyr miiro ayaa ayaan ula nimid ee iyagaa barbar maray kitaabkaas oo ka tegay hal yanduruuna ilaa ta'wiilah hal yanduruuna miyay sugayaan un ilaa ta'wiilahu caaqibadiisa qur-aanka cirib dambeedkiisa iyo caaqibadiisa miyay un sugayaan yowma maalin ya-tii ou imaanayo ta'wiiluhu qur-aanka caaqibadiisa iyo cirib dambeedkiisa wixii uu tilmaamay maalinka uu imaanayo yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan nasuu ka tegay hu qur-aanka min qablu hadda ka hor ka tegay oo adduunyada uga soo tegay qad xaqiiqe ahe jaa-at way la timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisa bilxaqi xaqi ayay la timid ee fahal lanaa alla mau noo sugnaado min shufacaa'a kuwa ergeeyo may noo sugnaadaan fayashfacuu ha ergeeyaan lana annaga hanoo ergeeyaane ow amase nuraddu hal nuraddu alla maa nala celiyo fa nacmala samaynee markaa aan samayno hayra aladii kii waxaan ahayn kunnaa aanu ahayn nacmalu inaan samaynaynay adduunyada markaan joognay qad xaqiiqe ahe khasiruu way waayeen oo waa khasaareen anfusahum nafahoodii bay khasaareen kuwaasi wadalla waxaa ka dhumay canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan mowqif kale waayo kanna oo aakhiro dhacayo marka alla wuxuu yidhi hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu ta'wiil saddex macno ayuu leeyahay ama afar macnaha hadda aayaddan uu ku joogo waxay tahay maa ya-uulu ilayhi lamru arrintu meeshay ku dhammaanaysay ku dambeynayso marka waxay alla wuxuu leeyahay ma waxay sugayaan uun arrinta meesha ay ku dambeynayso waciidkii qur-aanka iyo wacdigii qur-aanka oo uu ka hadlay qur-aanku marka ay dhacaan oo iyagu la gaaro xaqiiqdoodii markaa la helo ee la gaaro miyay uun sugayaan waay macnaha ta'wiil bimacnaa caaqibatu shay wamaa ya-uulu ilayhi alamru arrinku wuxuu u dhammaanayo qur-aankii marka wuxuu ka hadlay muuminiintiina yaboh buu u sameeyey waxbuu u ballan qaaday mujrimiintiina cadaab ayuu ugu goodiyey marka alla wuxuu leeyahy ma waxay sugayaan waxaas intay ka dhacaan uun goormay dhacayaan qiyaamaha marka waa ayay dhacayaan kii marka abaalmarin wanaagsan loo ballan qaadayna waa la siinayaa kii loo goodiyey wixii loogu goodiyey isaguna wuu haleelayaa oo waa gaarayaa marka nimankan gaaladaa ma waxay sugayaan uun hal yanduruuna ilaa maa ya-uulu ilayhi amruhum min wuruudihim calaa cadaabillaahi inay u arooraan cadaabka alleh miyay sugayaan ta'wiil marka bimacnaa caaqibatu shay macnaha labaad ee ta'wiil lagu macneeyo bimacnaa tafsiir atafsiir oo ibnu jariir itabari aayadaha markuu fasirayo wuxuu leeyahay alqowlu fii ta'wiili hadihi alaayati ay fii tafsiiri hadihi alaayati buu ujeedaa ata'wiil bimacnaa tafsiir macno saddexaadna waxa uu yahay ta'wiilka bimacnaa yacni atadbiiq shayga in la dabaqo ta'wiilu lmri waa in amarkii lala yimaado nebigu marka alla markuu alla markuu soo dejiyey idaa jaa nasru اllahi wاlfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika amarkaasaa la siiyey salaad walbo markaa wixii ka dambeeyey marka uu tukanaya caa-isha waxay tidhi kaana yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii yata-walu lqur'aan ayay tiri yata-walu alqur'aan qur-aankii ayuu dabaqaa tadbiiq bimacnaa wixii la amray ayuu la imaanayaa bannaanka keenaya macno labaadna markas macno saddexaadna sidaas waxaa kaloo soo raaci kara macno afaraad oo muta-akhiriinta ay wataan oo macnahaasuna uu yahay ta'wiil waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen sarfu lafdi can daahirihi liqariinatin lafdigan macnaha ka muuqdo in laga leexiyo macno kale oo aan daahir ahayn lagu fasiro qariino darteedna sidaa loo yeelo oo masalan waxaa tidhi ra-aytu asadan yakhdubu libaax qudbaynayaan arkay ee geesi inaad ka waddo waa la fahmayaa macnihii libaax lagu yaqaanaa laga soo leexiyey macno kalea loo leexiyey qariinana meeshii waa taallaa oo markaa yacnii yakhdubudaas baa qariino waxay tahay marka tusayso inaan kii loo jeedin qariinadu marka waa daliil ashyaada marka macnahaana marka waxaa wato qolooyinka muta-akhiriinta ah waxay la soo galeen marka aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta rasuulka xaqiiqduna waxay tahay ta'wiilka ama majaazku lama sheegan karo ilaa bidaliil oo qofku markaa daliil unbaa laga raboonayaa waxyaabaha ay dadku caqaa-idka uga fasaadeenna waxaa ka mid ah in la yidhaha ereygan sidan looma jeede saanaa loo jeedaa daahirkiisa looma jeedo si kalea loo jeedaa iyadoo aynan jirin daliil ka leexiyo wixii daahirka ahaa dayib ilaa markii dambe ay soo baxeen dad baatiniyo la yidhaahdo oo axkaamta sharciga dhanba yidhi wax jira maahan salaada macno kalea laga wadaa soonka macno kale imaamka sirtiisa in la xifdiyo waxyaabo badan bay ku fasireen diintan dhan rumuus iyo waxay ka dhigeen waxaan la fahmi karin oo kale sidaana sax maaha mana hagaagsana ayb qaar kalena ilaahay tilmaamihiisii iyay la soo galeen baababkaas wahaakadaa ayb marka hadda ta'wiilka macnaha uu qur-aanka ula yimid aayaddan waxa uu yahay caaqibatu lmri marka hal yanduruuna ma sugayaan miyay sugayaan ilaa ta'wiilahu qur-aankani caaqibadiisa un inay inay timaado miyay sugayaan oo keliya caaqibaduna waa maxay wixii uu sheegay markii la arko oo qiyaamaha marka lagu arko hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa ta'wiilahu qur-aanka taawiilkiisa caaqibada waxa uu sheegayo cirib dambeedkeeda miyay un sugayaan yowma maalin ya-tii ou imaanaya ta'wiiluhu qur-aanka caaqibadiisa ta'wiilkiisa maalinka uu imaanayo wixii uu ka hadlay ee ciqaab ama thawaab a marka la helayo maalinkaasi yaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan nasuuhu qur-aanka ka tegay oo aan ku camal falin qur-aanka min qablu hadda ka hor qiyaamaha ka hor waa adduunyadii qad xaqiiqe ahee jaa-at way noola timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisa bilxaqi ayay noola timid xaq waa iska cabaad marka markay wixii arkaan oo natiijadii lasoo dhejiyo oo ay meeshii ku arkaan ayay sidan dhahayaanoo qad jaa-at rusulu rabbinaa bilxaqi rabbigeen rusushiisii xaq bay noola timid bis marka maalinkaasi iqraar iyo qiritaan ay la imaadaan wax ma u tarayaa maya fahal lanaa laba shay bay marka weydiisanayaan fahal lanaa alla mau noo sugnaado haltan waa istifhaamiye laakiin macna tamani ayaa halkan loo jeedaa fahal lanaa alla mau noo sugnaado min shufacaa-a kuwa ergeeyo oo annaga noo ergeeyo rabbi nooga ergeeyo fa yashfacu ha noo shafeeceen lanaa annaga ha noo ergeeyeene shafaacadaa marka ma helayaanna maya ma helayaan aayado kalea ilaahay ku sheegay maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa ma helayaan marka shafaacadaas ow amase nuraddu hal nuraddu alla maa nala celiyo fa nacmala aan shaqayno oon samayno hayra aladii kii waxaa hayrkiis kunaa aanu ahayn nacmalu inaan samaynayno maa nala celiyo alla maa nala celiyo wixii aan samayn jirnay wax ka duwan aan soo samayne iyaguna suuratu lancaam aan kusoo marnay haddii la celiyo ma samaynayaanna maya bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun ma samaynayaan marka qad xaqiiqe ahee khasiruu way khasaareen anfusahum nafahoodii bay waayeen wadalla canhum waxaa ka dhumay xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan ina rabakm allahu aladii khalaqa asamaawaati walarda fi sitati ayaami huma stawaa cala alcarsh ina rabbakum rabbigiin khaaliqa idin abuuray ka idin leh idinka arrinkiina kan maamulayo allaahu waa macbuudka xaqa ah waay aladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulka abuuray fii sitati ayaamin lix maalmood dhexdood ku abuuray uma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshiga ka sara maray yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkiibuu ku daboolayaa annahaara maalinka ayuu ku daboolayaa yadlubu xaal ou dalbayo habeenkii hu nahaarka maalinta uu raadinayo xahiitan dalaban raadin xahiitan degdeg badan wa shamsa qoraxdii buu abuuray waalqamara dayixii buu abuuray wanujuuma xidigihii buu abuuray musakharaatin xaalay yihiin kuwa la leyliyey oo la sakhiray biamrihi alla amarkiisa lagu sakhiray alaa hooy lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday alkhalqu abuurista iyo walamru iyo amarka allah iska leh tabaaraka allaahu ilaahay baa ixsaankiisu batay ama tabaaraka allaahu allah sarreeyo rabbulcaalamiina caalamiin rabbigood ah markii laga soo hadlay halkan alla wuxuu ka hadlayaa marka sifaadkiisa iyo tilmaant tilmaamihiisa ninki qofkii raba inuu alla caabudo allaha uu caabudayo muxuu kaga duwan yahay waxa kale tilmaamahan uu kaga duwan yahay marka ina rabbakum rabbigiin allaahu waa macbuudka dhabta ah alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat abuuray cirkaan aan tiirka lahayne sidan u weyn abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood ku abuuray lix maalin buu ku abuuray ayb axad ayuu bilaabay jimcana waa dhammaaday khalqigii aadam iyaa ugu dambeeyey oo alla uu abuuray jimcuu abuuray aadam maalin jumca bacda alcasr baa la abuuray aadam ayb sidanna alla waxa uu u yeelayaa waxay tahay culimmadu yidhaahdaan bani aadamka in la baro qorshaha iyo in waxa loo kala kaa tartiibsado maxaa yeelay alla waa awoodaa ilbiriqsi inuu waxaan o dhan ku abuuro laakiin lix maalmood wuxuu u abuuray waxay tahay caajis iyo awood darri ma ahane bani aadamkii baa waxaa la barayaa inay wax nadaamsadaan ayb meeshaa marka yahuudduna ilaahay nuqsaan bay ugu tilmaameenoo way ku caayeenoo waxay yidhaahdeen sabtiga waa nastay sidii marka inuu daalay oo kaley ka dhigeen walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luguub ayuu alla yidhi wax daalanna ma taabanin iyagaa marka imtixaan looga dhigay arrintaan uma markaa dabadeed dhul i cir markuu abuuray istawaa wou ka sara maray alle cala alcarshi buu ka sara maray kelimadan marka istawaa calaa haddii ay ka dambayso macnaheedu waxay tahay calaa wartafaca mujaahid iyo abulcaaliya say ku fasireen bukhaarina uu wariyey fii saxiixihi bukhaari fii saxiixihi kitaabu tawxiid istawaa mujaahid iyo abul abulcaaliya labadaba wuxuu ka keenay inay yidhaahdeen ay calaa wartafaca alla wuu saro maray waana kor noqday sida uu u saro maray ma fahmi karna annaga maxaa yeelay nalooma sheegin keliya waxaa naloo sheegay inuu carshiga ka saro maray intaas inaan rumaynaa nalaga rabaa haddii marka istawaada waxba aan lagu gudbinin waa la ekaaday un waay oo aan calaa iyo waxba aanay ka daba marin haddii istawaadu ay markaa yacni lagu gudbiyo ilaa ay qasada waa noqotaa ayb macaanidaas bay leedahay calaa marka markay ku tallaabto ama ay ku gudubto culuwi iyo irtifaac ayay tusaysaa sifada alle ee sarreynta ah culuwigana waa tilmaan aan ilaahay marna faaruqaynin waana tilmaan ammaan ay ku dhisa ku dhisan caqliga iyo fidrada bani aadamkana ay keenayso inay tahay tilmaan wanaagsan leanna sarreyntu waa tilmaan wanaagsan hooseyntuna tilmaan xun waay walidaalika ilaahayna marka tilmaan wanaagsan buu leeyahay saasuu isku tilmaamay toddoba aayadood baana sidan kusoo aroortay oo uma stawaa cala alcarshi oo tan ay ugu horeyso suuratu yuunus ay ku imaaneyso suuratu racdi bay ku imaaneysaa iyo suwar kaloo fara badan suuratu lfurqaan suuratu lxadiid meelaha dhan ba iyo suuratu sajda iyo meelaha dhan baa markaa iyo suuratu taaha oo alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay ku timid marka istiwaaha marka waa tilmaan alla uu leeyahay alimaam maalik ayaa las ayaa nin baa su-aalay oo wuxuu yidhi sidee buu ilaahay carshiga uga sara maray su-aashiisu waa sidee markaasuu hadal xikmad ku jirta yidhiyo imaam maalik wuxuu yidhi alistiwaau macluumun istiwaaha waa la garanayaa waa la yaqaanaa walkayfu majhuulun kayfiyadiisana aa waa laga jaahilyahay lama garanayo waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyaa waa waajib saa qur-aankii baa sheegay wasu-aalu canhu bidcatun in wax layska sii weydiiyaana waa bidco qofku marka intaa inuu rumeeyaa laga rabaa waana waxa fidradiisa ku jira waay ilaahay markau tilmaamayo kor buu gacanta u taagayaa nacam bani aadan kastaana sidaasa ilaahay baa ku abuuray subxaanahu wa tacaala dadka caamada aan xataa diinta iyo baranina muslimiinta ah waxay ku leeyihiin ilaaha iga sarreeyo war ilaaha allah naga sarreeyay kuleeyihiin nacam sarreynta iyo koreynta alle qalbigoodayba ku jirtaa nacam falsafo marka lasoo meelo kale laga keenay ee dadka aynan fahmi karin in la daldalaa wax macnaha ma sameynaysa marka ayb uma markaa dabadeed istawaa alla wuxuu ka sara maray cala alcarshi carshiga ayuu ka sara maray yuqshi leyla yuqshii alla wuu ku daboolayaa alleyla habeenkuu ku daboolayaa annahaara maalinkii habeenka ayaa maalintii lagu daboolayaa sida iftiin loo haysto oo maalin uun loo joogo habeen baa daboolaya maalinkii wa aayatun lahum alleylu alla aayad buuba ka dhigayba habeenkii aayad buu ka dhigay ee naslakhu minhu nahaara fa idaa hum mudlimuun maalintii baa markaa la fiiqayaa habeenkii baa lagu daboolayaa dadkii mugdi bayba ku jiraan waa mucjizo aada u weyn iyo qudro rabbi wey yuqshii waa daboolayaa alla alleyla habeenkiibuu wuxuu ku daboolayaa annahaara maalinkii yatlubu xaal ou dalbayo habeenka hu maalinta xahiitan dalaban dalbitaan xahiitan deg deg badan oo habeenku marka waa waa soo raadsanayaayo raadsasho deg deg badan buu soo raadsanayaa ayb washamsa weliba waqtiga habeenku ou badan yahay ee maalinku yar yahay ee uu saacado maalintii ay lahayd habeenku ou qaadanayo ayay aada ugu sii caddahay washamsa qoraxdii buu abuuray waalqamara dayixii buu abuuray wanujuuma xidigihii buu abuuray musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la sakhiray oo la leyliyey biamrihi alla amarkiisaa lagu leyliyey qoraxdii annagay noo leylisan tahay dayixii annagu noo leylisan yahay xidigihiis sidoo kale masaalixdeennan ka qabsannaa ilaahay baa noo leyliyey ee innaga waxaan gacan ku haysanaa ma jiraan alaa hooy lahu lilaahi allaunba usugnaaday alkhalqu abuurista iyo walamru amarka aayaddan marka culimada selafka macno weynay kala baxeenoo macnaha ay kala baxeen waxay tahay laba ayaa la kala saaray laba shay ayaa la kala soocayo alkhalqu iyo walamru abuurista allah iska laha la yidhi abuurista waxaa ka gedisanoo ka duwan amarka marka amarku waa ka duwan yahay leanna waa laysku cadfay cadafkuna asalka takaayuruu keenaa abuuris iyo amar buu alla leeyahay idan amarkiisu waa maxay waa kalaamkiisii leanna maxaa yeelay kun waa ilaahay kalaamkiisa kuntaas bay wax ku abuurmaan marka ay wax ku samaysmaan idan marka kunta alla dhahayo iyo wixii samaysmee makhluuqu isma laha marka way kala duwan yihiin leanna haddii kale waxaa ka imaanaya makhluuq makhluuq abuuray bay noqonaysa arrinta ayb walidalika sufyaan bnu cuyayna wuxuu yihi faraqa allahu bayna alkhalqi waاlmri faman jamaca baynahumaa faqad kafar ninkii yihi waxa dhanba waa khalqi waa muctasilada iyo jahmiyada iyo waman naxaa naxwahu iyo xataa ashaacirada qowlkoodu saasuu keenayaa oo waxay leeyihiin ilaahay kalaamkiisuna waa makhluuq dhulkan iyo cirkan iyo annaguna makhluuqaan nahay allana wuxuu tilmaamayaa kalaamkiisa inuu wax ku abuurayba oo markuu wax abuuraya alla muxuu dhahayaa kun kuntaas marka ilaahay ku qowlayo ou dhahayo iyada makhluuq miya marka maya haddii makhluuq waayo la yidhaha makhluuq baa makhluuq abuuray ayay noqonaysaa saa darteed marka aayaddu waxay daliil u tahay kalaamullaahi inuu yahay sifo alla leeyahay waa sifa min sifaatihi oo aan makhluuq ahayn ayb alaa hoy lahu lilaahi alla usugnaaday alkhalqu abuurista iyo walamru iyo amarka sida uu abuurista uleeyahay ayaa amarkana sharcigiisa uu u yahay ayb sharcigii uu ku qowlay ee nebigiisa uu kula soo dejiyey unbaa sharci noqonaya marka amarna kaas ayaa ahaanaya ayb tabaaraka allaahu ilaahay baa sarreeyey allah sarreeyo allah weyn ixsaankiisa ayaa batay intaba waa lagu fasiray rabuulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa udcuu rabbakum tadarucan wakufyah inahu laa yuxibu lmuctadiin udcuu tuuga rabbakum rabbigiin tuuga oo caabuda tadarucan mutadariciina idinkoo isbihinbihinayo wakhufyatan musiriina xaal aad tihiin idinkoo siraysanayo hoos u dhigaya ducada inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbay ilaahay ma jecla oo ducadooda ku xadgudbo tilmaantii alle markii lasoo tilmaamay muxuu nagu leeyahay alla marka inaan isaga isu dulleynoon caabudno allah awooddaa badan lehena abuuray koonkan oo dhanna noo noo sakhiray udcuu caabuda ama tuuga rabbakum rabbigiin tadarucan mutadariciina idinka oo isu bihinbihinayo isu dulleynayo oo ducada waxaa ku jira macno oo isdullayn ah gacmahaad kor u taagaysaa indhahaagiibaad kor u jeedinaysaa baahidaadiibaad sheegaysaa waxaa ku jira tadallul iyo khushuuc iyo khuduuc baa ku jira marka rabbi markaad baryaysaan isdulleeya baahidiina bannaanka keena aada ilaahay u qabtaan subxaanahu wa tacaala haddaad marka insaan sidaas iskugu dullayso dee wixii alla lahaa baad isaga siisay maaha inaad saa isugu dullaysa ilaahay qeyrkiisa wa khufyatan xaalaad tihiin idinkoo siraysanaya ayb idinkoo siraysanaya xasanulbasri wuxuu yihi walaqad kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yajtahiduuna fi dducaa ducaday ku dadaali jireen wamaa yusmacu lahum sawtun wax cod ana lagama maqli jirin aayaddan bay fartoomayaanoo wakufyatan hoos ilaahay u barya ayb wain kaana ilaa hamsan baynahum wa bayna rabbihim tartiib hoos bay u hadlayaanoo iyaga iyo rabbigooday ka dhaxaysaa ayb wadalika ana allaha subxaanahu yaquulu udcuu rabbakum tadarucan wakufya waina allaha dakara cabda saalixan ilaahay addoon wanaagsan buu sheegay waradiya ficlahu ficilkiisana uu ka raalli noqday faqaala wuxuu yidhi id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya nabiyullaahi zakariya markuu rabbi baryaayay aadaabta uu ku baryey hoos buu u baryey meeshaa marka dee ducada iyo dikriga iyo hoos in loo dhigo wixii lagu amray inaad kor u qaadda maahae inta kale hoos baad u dhigaysaa asal dikriga in hoos loo dhigo aayaddan baana laga qaadanaya xadiidkii nabiga sal ll ly slam ee bukhaari iyo keyrkiiba ay wariyeen bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen min xadiidi abi muusa nebiga oo qhaswo iyo duulaan ku jiro ayaa saxaabadu waxay ahaayeen buur ayay fuulayeen mar walbo ay buur marka fuulaan takbiirta ayay kor u qaadayeenoo allahu akbar bay kor u qaadayeen de marka buur la fuulayana allahu akbar in la dhaho waa sunno ogow marka laga degayana subxaan allahi waa sunno laakiin kor bay u qaadeen aad bay ula qayliyeen fa qaala rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuxuu ku yidhi irbacuu calaa anfusikum warnafihiina u tura inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban idinku ma baryaysaan rabbi dhagoole ah iyo mid idinka maqan ma tuugaysaane waa idin maqlayaa alleh inakum tadcuuna samiican qariiban waxaad baryaysaan alle maqlid badan dhowna ayaad baryaysaan marka hoos u dhiga ducadiina shaygii mashruuca ahaa marka haddii la yidhi hoos ha loo dhigo ee ducadii iyo allabarigii iyo wixii sugnaaday nebiga ka sugnaaday adkaara inta kor ha loo qaado la yidhi maaha asalka hoos ha loo dhiga haddii lays amray dee caawo dhan qofku hadduu kusoo jeedo wax aan sugnaanin oo aan nebigana laga haynin ee laga yaabo quruun ka bacdi qarnigii lixaad iyo toddobaad nin joogay gabay ou tiriyey haddii dadka lagu dhibo ama cirka lagu dhajiyo ee markaa yacnii laga dhigtana cibaadana laga dhigo aad bay u foolxun tahay lianna kii nebigu dadka bare allahu akbarti baa waxaa la yidhi hoos ha loo dhigo irbacuu calaa anfusikum inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban waxaa kale marka dikriga sidiisaba hoos in loo dhigo oo aan dadkana lagu dhibin istutusna ounan noqonin iyo dadku dhib sidaasa asala marka uu dikrigu sugan yahay marka kale wax suganba ounan ahaynna de masaajidda markaa in laga dahiro waayo waxyaabahaas nacam sida uu risaalo ku qoray alimaam albiqaaci risaalo ayuu qoray masaladaa uu uga hadlayo dadka masaajidda dikriga korka ugu qaado ee markaa ummaddu aynan qur-aan ka akrisa karin oo aynan ka cibaadeysan karin wuxuu tilmaamay marka kitaab buu ka qoray biqaacina ardadii ibnu xajar buu ahaa imaam weyn oo jaliil uu ahaa ayb xadiidkana marka sidan buu leeyahay wa qaala caiyatu hum ladiina ay udcuu rabbakum rabbigiin tuuga tadarucan mutadariciina idinkoo isbihinbihinayo wa khufyatan idinkoo siraysanayo inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo dadka ducada ku xadgudbo ilaahay ma jecla xadgudubka ducada marka dhowr nooc waayo nooc wuxuu noqon karaa shay xaaraana inaa ilaahay ka tuugto nooc wuxuu noqon karaa inaad la qayliso ood aad u qayliso aayadda midda munaasabka u ana taas waay ilaa hadda in la siraystaa lays amray xadgudubkana qaylada ayuu noqonayaa waxaa kaloo xadgudubku noqonayaa shay mustaxiil ah inaad ilaahay weydiisato shay mustaxiila inaad ilaahay weydiisato waxaa kaloo noqonayaa inaad ducada sajci iyo hadal isku toos toosan inaa isku kallifto waxaasoo dhan walidalika abu daawuud wuxuu wariyey fii sunanihi min xadiidi cabdillaahi bni muqafal wiilkiisa ayuu maqlay oo dhahayo allahuma inii as'aluka alqasra alabyada can yamiini اljannati idaa dakhaltuha ilaahu waxaan ku weydiisanayaa sarta cad jannada midigteeda ah haddaan galo ilaahu jannada haddaan galo sarta cad oo jannada midigteeda i geli faqaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bni muqafal yaa bunay wiilkaygiyow sal illaaha aljannata ilaahay janno weydiiso watacawad min annaari naarna ilaahay ka magan gal fa innii samictu rasuula allahi sal ll ly slama yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahayo inahu sayakuunu fii hadihi اlummati ummaddan waxaa ka mid ahaan doono qowmun yactaduuna fi اطuhuuri waadducaa dad ku xadgudbi doona dahaarada iyo ducada marka isagii buu ku keenay fiiri marka su-aalahaas dhan looma baahno ilaahu jannada i geli naarna iga magangeli intaasaa laga rabaa qofka ayb dad marka dahaaradii ku xadgudbi doonaa imaan doona iyo ducada waa labadiina waa la helay oo mid waaba kan isagaaba arkayba saxaabigii dahaaradana dad badan baa ku xadgudbo oo waswaas ou haystaa ayb ayb qayladana way tahayo waa ka aan xadiidkeeda sheegno irbacuu calaa anfusikum inakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iban ayb waxyaabahaas oo dhan marka ducadii oo lagu xadgudbayo walaa tufsiduu xadgudubka ugu daranna waxay tahay inaan ilaahayba la baryin leanna ducada shuruud bay leedahay min shuruudi ducaa waxaa ka mid a marka ugu horeysa towxiid ilaahay keligii in la baryo oo ilaahay wuxuu yihi fadcu llaha mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun ikhlaas horta inuu jiro tadaruc in laysbihimbihiyo ilaahay laysu dulleeyo inaan lagu xadgudbin ducada wahaakada walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa bacda islaaxihaa hagaajinteeda alla uu hagaajiyey ka gadaale wadcuuhu tuuga wadcuu barya hu rabbi barya khawfan khaa'ifiina xaalaa tihiin idinkoo cabsanayo wa tamacan taamiciina xaalaa tihiin idinkoo damcayo damac kuu daraynaya ilaahay naxariistiisa ina raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa qariibun mid dhow waaye min almuxsiniina kuwa ixsaanka fale u dhow walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa bacda islaaxihaa markau alla hagaajiyey kadib fasaadku muxuu yahay islaaxuna muxuu yahay ibnu jariir wuxuu leeyahay laa tushrikuu billaahi fi lardi ilaahay ha u shariig yeelinina dhulka korkiisa ilaahay ha ugu shariig yeelinina dhulka walaa tacsuuhu ilaahay ha ku caasinina dhulka korkiisa fasaadku marka waa shirki iyo macsi islaaxuna muxuu noqonayaa towxiid iyo daaco ayb ayb wadcuuhu ilaahay tuuga khawfan idinkoo cabsanayo wa damacan idinkoo damcayo ilaahay oo cadaabkiisana aad ka baqaysaan naxariistiisana aada rajayneysaan islaaxa marka jawaanib buu leeyahay oo jawaanibta islaaxa waxaa ugu horeeya alislaaxu bitowxiid dadka in towxiidka lagu islaaxiyo oo ninka muslixa ee ummadda inuu hagaajiyo isu taago dacwadiisu towxiiday ka bilaabmay leanna ambiyada ilaahay iyagaa muslixiin ahaa dadka iyagaa hagaajiyey meeshay ka bilaabeenna waa arkaynaa suuraddayba ku imaanaysaaye maa lakum min ilaahi ucbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru war ilaahay caabuda macbuud kale ma lihidiin halkaasu ka bilowdaa islaaxa awalan dadku waa in ilaahay lagu xiro addoomo alla ay noqdaan rajadooda alla ay ku xirnaato cabsidoodana alla ku xiran tahay ummadda noocaasaa marka ummad hagaagsan noqon karta ayb islaax waxaa kaloo ku imaan karaa jaanibka labaad waxay tahay alislaaxu bimuutaabacati nabiy sal ll ly slam dadka in lagu hagaajiyo nebiga inay raacaan sala allahu calayhi wasalam oo wixii nebiga diin ka dhigtay inay diin ka dhigtaan leanna haddii aan sidaa la yeelin maxaaba ilaahay jecel yahay muxuu necab yahay alleh innaga caqligeenna kuma fahmi karno ee wixii nebiga uu noola yimid iyo tacaaliimtii nebiga inaan raacno walidaalika marka qofku waa inuu kala garanayo cibaadada uu sameynayo nebi moxamed ma la yimid mase lama imaanin waa inuu garanayo cibaado aada samayso adoon hubin inay sax tahay iyo in kale wax laga aqbalaya maaha man camila camala laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii sameeya camal annaga diinkeenna korkiisa aan ahayn waa lagu celinayaa isaga islaaxa labaad marka meesha labaad oo muslixiintu ay wax ka islaaxinayaan waxay tahay sunnada nebiga inay dadka raacaan sunnadii nebiga markaade waxaa la rabaa iyada lafteeda marka wixii lagu dhex darsaday ee aan ka mid ahayn iyo wixii nebiga saxiix uga ansaxay in la kala sooco dowrkii marka waxaa imaanaya culamaa lxadiid oo iyaga marka ay noo kala sooceen saxiixi iyo daciifki ayb yaa imaanaya dowrkaas waxaad marka ilaahay ku caabudaysa ha noqdaan wax sanadkoodu saxiix nebiga gaarayo sala allahu calayhi wasalam jaanibka saddexaad ee wax laga islaaxinaya waxay noqonaya marka atarbiya alislaaxu cala adaacaat dadka in lagu islaaxiyo bidaacaat yani daacaadka in lagu islaaxiyo daacada marka laba qaybood ay u qeybsantaa wixii alla na farayna inaan la imaano wixii alla naga reebayna inaan ka harno daaca labadaasay ka kooban tahay marka wixii sunnada aada ku aragtay qur-aankii aada ku aragtay waxa waajibka ah sunnada ah sameey wixii xaaraanta makruuhana ka dheerow taas marka in lagu tarbiyeeyo dadka ayb jaanibka afaraad waxa uu yahay wax laga islaaxina alislaaxu bialakhlaaqi waalaadaab dadkii marka akhlaaq iyo aadaabta sharciga in lagu islaaxiyo iyadana oo aadaabtu jaanib weyn waayo iyadana sida qofka uu dadka ula dhaqmi lahay oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi innamaa bucistu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la iisoo bixiyey inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan qofka muslixa marka jawaanibtaasu xoog saara tawxiidkuu ka bilaabayaa xaqi iyo yani sunnadii buu ku xijinayaa mutaabacadii nebiga cibaadaadkii iyo daacaadkii buu ku tarbiyeynaa aadaabtii akhlaaqdii wanaagsaneed ee sharciga loo nisbeeyey intaa qofku markuu ku tarbiyoobo qof markaa wuxuu noqonayaa hagaagsan qeyrkiisna hagaaji karo ayb islaaxu marka xaalkiisu sidaas waaye yaa muslix ah marka man huwa almuslixu waman huwa almufsidu marka muslix waxaa noqonaya dadka raacay dariiqadii ambiyada ay wax ku islaaxiyeen manhaju lambiyaa'i fi dacwa ila allah dacwada ilaahay xaggii dadka loogu yeere yeeraya dariiqada ay ambiyada u mareen ninkii u maro marka la ysu soo koobana waa cilmi naafica iyo camal saalixa kaasaa muslixa laakiin qofka kale aan cilmi lahayn waxbaan hagaajinaa yidhi waxa uu haleynayaa ka badan waxa uu hagaajinayo muslixna ma noqon karo leanna ambiyada hadda waxaa dhaxlay culimada alculamaau warahatu lambiyaa culimada iyagaa wax islaaxiya marka dadka muslixiinta waa dadka diinka ilaahay aqoonta saxda ah u leh kuna dhaqmoo ku dhowrsado kuwaas baa marka waxay yihiin muslixiin fil ardi ee dadka kalena waxaa weeyaan dad mufsidiin fil ardi aho dhulkay fasaadinayaan ama diintoo si qaldan loo tarjumo amase dadkii oo macaasida lagu dhiirigeliyo waxaas oo dhan waa fasaad fil ardi walaa tufsiduu ha fasaadinina fil ardi dhulka korkiisa bacda islaaxihaa hagaajinteeda iyo islaaxinteeda alla islaaxiyey ka gadaale wadcuu tuuga oo caabuda hu alla caabuda oo barya khawfan idinkoo cabsanayo wa damacan idinka oo damcayo naxariistiisa yacni bayna alkhawfi waalrajaa ilaahay ku caabuda labadaa maqaam dhexdooda ina raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa qariibun mid dhowaan dhowaanshiyo badan waayo oo dhow min almuxsiniina u dhow raxmat iyadoo ta ku jirtaa qariibun la yidhi raxma waa masder marka raxmatan waa masder masderkana min shanihi an yudakar shanigiisa marka waa in la tadkiiriyo marka qariibun waa la tadkiiriyey saasaa loo tadkiiriyey raxma maadaama masder ay tahay macna ahaan halkaasaa laga feerinaa marka ina raxma waxyaabo kalena waa la yihi ilaa toddoba wej baa marka looga hadlay alimaam ibnu lqayimna badaa'icu lfawaa'idku uga hadlay ina raxmat allahi ilaahi naxariistiisa qariibun mid dhow waaye min almuxsiniina u dhow kuwa muxsiniinta ee ixsaanka falo wa huwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatih markii laga soo hadlay caalamkii kore dhul iyo nala nalooso nala nala soo tusaaleeyey ee caalamkii kore allah subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay qoraxdii dayixii xidigihii ayaa laga soo hadlay halkan halkan wuxuu alla uga hadlayaa caalamkii hoose dhulkii baa hadda lasoo galay marka yaa wax lagaa tusaya wa huwa alle aladi allihii weeyaan yursilu dirayo alriyaaxa dabaylaha kan dirayo waayo alle bushran xaalay yihiin kuwa bishaaraynayo bayna yaday raxmatihi roobkiisa hortiisa roobka alle hortiisa xaalay yihiin dabayluhu kuwa bishaaraynayo xataa idaa aqalat xataa idaa goortii aqalat markay xambaartay dabaylihii ay xambaareen saxaaban daruur daruurta oo hiqaalan culus suqnaa waanu kaxaynay hu daruurtii baan kaxaynay libeladin ilaa beledin beled intii ka a baanu u kaxaynay daruurtii beledka oo mayitin dhintay oo abaaroobay fa anzalnaa waxaanu dejinnay bihi ay fiihi beledkaa dhexdiisa waxaanu ku dejinnay almaa-a biyihii baanu ku dejinnay fa akhrajnaa waan soo bixinay bihi bilmaa-i biyihii baanu kusoo bixinay sababkooda min kulli thamaraati miro kasta wax ka mid a ayaanu kasoo bixinay miro kasta nooc ayaanu kasoo saarnay ayb kadalika sidaadaas oo kale nukhriju usoo bixinaynaa almowtaa kuwa dhintay lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu saad u aansantaan waxaa wax laydinkugu sheegayaa inaad wax garataan kor waa laga soo baxay marka hoos baa waxna laga tusaa marka dhulkii iyo siday wax uga soo dhashaan wahuwa alle alladii allihii weeyaan yursilu diraayo alriyaaxa dabaylaha ayuu diraa bushran nushuranna waa la akriya nashranna waa la akriya macnuhuna markaa nushuran haddii la yiraahdo macnuhu wuxuu noqonayaa xaalay yihiin kuwii faafinayo bushran marka la yihaahdana xaalay bishaaraynayaan oo dabayluhu markay soo dhabtaan dabayshu markay dhabato oo neecaaw iyo saxansaxo iyo ay wadato roobkay kasoo hormaraysaa markaasaa la bishaaraysanayaa roob iyo waxbaa la filaa marka dhulkii qalalay ee engegay dadkii joogay waxbay filanayaan wa huwa alle alladii allihii weeyaan yursilu diraayaa riyaaxa dabaylaha ayuu dirayaa alle bushran xaalay bishaaraynayaan bayna yaday raxmatihi naxariistiisa horteeda raxmatihi meeshaan marka waa roobkaa loo jeedaa bayna yaday raxmatihi alraxma hunaa bimacnaa waxaa weeyaan almatar raxmada allana dabcan waxaa jirto raxma sifo ilaahay u ah iyo mid makhluuqa ah roobku isagu hadda waa makhluuq allana wuxuu ku sifaysan yahay sifatu raxma raxmada marka makhluuqa ahna waxay ka dhalatay aathaaru sifati illaahi tacaala sifada alle ee raxmaannimada alley ka dhalatay midaanna ayb walidaalika marka bayna yaday raxmatihi raxmadaani hadda midii waa roobka waa midda makhluuqada ah amaa sifada alle raxmaannimada uu ku si sifaysan yahay sifa min sifaatihi ayb roobka inuu naxariista alle raadkeeda uu yahayna de fandur ilaa aathaari raxmat illahi kayfa yuxyi ilarda bacda mowtiha ayuu alla suurat ruum ku yidhi ayb bushran xaalay bishaaraynayaan bayna yaday raxmatihi naxariistiisa horteed xaalay kuwa bishaaraynaya ay yihiin xataa idaa aqalad xataada waa qaayow xataa idaa aqalad ilaa an aqalad ilaa ay xambaartay dabayluhu ay xambaareen saxaaban daruur daruurta oo hiqaalan culus biyo yaa ka culus suqnaa waanu kaxaynay hu daruurtii baan kaxaynay libeladin ilaa beledin baan u kaxaynay dhul dhulka oo mayitin dhintay fa anzalnaa waxaanu ku dejinnay bihi ay fiihi dhulkaa dhexdiisa almaa-a biyo ayaanu ku dejinnay waa roobkii fa akhrajnaa bihi waxaanu kusoo saarnay roobkaa sababtiisa min kulli thamaraati miraha dhammaantood mirayaalo ayaanu kasoo saarnay kadalika sidaadaas oo kale nukhriju lmowtaa kuwa dhintay usoo bixinaynaa lacallakum tadakaruun waxaad mudantihiin inaad waansantaan qiyaaskaas bal aragna siduu uxeel dheer yahay wax aan sanad walba arkayno oo aan naqaano ayaa waxaa looga qiyaas qaadanayaa wax aanan u jeedin qiyaama waa dhiman tahay waqtigii dadka lasoo bixinayo wax dhiman oo qeyb ah waayo laakiin inaad ogaato maxaa xujo kugu noqon karo war dhulkanba fiiri isagoo baktiyey abaaraystay dhintay baa roob ku da-ayaa markaas u cagaaranayaan allihii marka dhulkaasaa u cagaariyey adiga miyuunan kusoo saari karin haa wاlbaladu طayibu yakruju nabatuhu biidni rabihi wاladii khabuha laa yakruju ilaa nakida wاlbaladu beledka aلطayibu wanaagsan ee carasanka ah yakruju wou bixinayaa yakruju wou baxayaa nabaatuhu dhirtiisa way soo baxaysaa iyo daaqiisa biidni rabbihi rabbigii idinkiisa iyo amarkiisa ayuu kusoo baxaa waladii kii khabuha xumaaday oo carasan aan ahayn oo caradiisu xun tahayna laa yakruju ma baxayo oo ilaa nakidan xaal laa yakruju ma baxayo nabaatuhu daaqiisa ama wax kasoo baxaya ma soo baxayaan ilaa nakidan xaal uu yahay mid culus maahane dhib xaal uu kusugan uu yahay maahane nakidan marka laba macnay leedahay ilaa casiran xaal uu yahay mid culus ilaa nakidan ilaa qaliilan xaal uu yahay mid yar yar buu soo saarayaa aan saa u badnayn kadalika sidaadaas ayaa nusarifu u gedgedinaynaa al aayaati aayaadka liqowmin baanu u gedgedinaynaa qolo yashkuruuna shukrinayaan dhulkiina marka labadaas u kala baxaa muumin iyo gaalna saas muuminkii qalbigiisa iimaan baa ku jiro qur-aankii baa gelayo khayr fara badan baa kasoo duxayo gaalkii qalbigiisii waa dhintay iimaan male qur-aankii waa lagu akrinayaa qalbi madoobaad unbuu sii qaadayaa ayb waalbaladu beledka adayibu wanaagsan ee carasanka ah yakruju nabaatuhu daaqiisu wuu soo baxayaa biidni rabbihi rabbigii idinkiisuu kusoo baxayaa isagoo wanaagsan waladii kii khabuha xumaadayna laa yakruju ma baxayo ilaa nakidan xaal uu yahay mid culus oo dhib ku dheehan maahani kadalika sidaadaasoo kalea nusarifu u gedgedinaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qolaan u gedgedinaynaa yashkuruuna shukrinayaan alimaamu lbaqawi meeshaan wuxuu keenay xadiida abi muusa fii fadli اlcilmi wاlfiqhi fi اddiin xadiidkii ka warramayuu keenay oo nebiga sal ll ly slam uu yidhi mathalu maa bacahani llahu bihi mathalu maa bacahani اllahu bihi min alhuda wاlcilmi kamahali hayt kamahali haytin asaaba ardaa waxa alla uu ila soo diray ee hanuun iyo cilmi ah wuxuu la mid yahay kamahali haytin roob oo kale asaaba ardan dhul ku da-ay fa kaanat minhaa waxaa ka mida dhulka daa'ifatun qeyb dayibatun aada u wanaagsan qabilat ilmaa-a biyihay aqbashay fa anbatat ilkala-a waalcushba alkahiir waxay soo dhalisay daaq iyo caws badan dhir badan wa kaanat minhaa ajaadibu dhulkii waxaa ka mida dhul gawaan ahoo balli ahoo god ah amsakat ilmaa-a biyihii bay celisay fa nafaca allaahu biha annaas dadkii ayaa marka alla uu ku anfacay fa sharibuu wasaqow wa zaracuu waa cabeen waa ku waraabsadeen wayna ku beerteen xoolihii bay ku waraabiyeen beertiina waa ku waraabsadeen wa asaaba minhaa daa'ifatun ukhraa qeyb kale ayuu ku da-ay inamaa hiya qiicaanun waa dhul biyaha laqaayo bacaad ah oo biyaha laqayo laa tumsiku maa-an biyo ma celinayso walaa tumbitu kala an daaqna ma soo saarayso saddex baa dadkii loo qeybiyey feeri marka roobka waxaa lagu shabahayaa waxyiga quluubta dadkana waxaa laga dhigay dhul dhulkii saddex baa loo qeybiyey dhul biyaha intou qaato beeruhu kasoo baxayaan cawska kasoo baxayo daaq fiican leh waa qofka marka diinka ilaahay inta bartay si fiican u fahmay dadkiina gaarsiiyey diintii waa xifdiyey qur-aankii sunnadiibuu bartay macaanideedana waa fahmay markaasuu dadkiina ku anfacay qofkaasi marka waa dhulkaas wuxuu la mid yahay sidaas ah qeyb kale waa balli waa god dhulku meelo uu ka godan yahaa jiro biyaha roobka waa ku da-ayaan biyo badan bay celinayaan biyahaasi marka waa laga dhaansanayaa xoolaha ka waraabayo anfacay leedahay qeybtaas iyaguna waa dadka diinta xifdiyo qur-aanka xadiidyada nebiga sal ll ly slam uu xifdinayaa laakiin axkaamta kama soo saari karo oo fahamka sida kuwii hore o kale maaha ninkani isagana anfac baa lagu qabaa qur-aankuu xifdiyey dadkuu baray axaadiidtiibuu xifdiyey waa baray dadkiibuu u wariyey waxaa laga yaabaa ninka uu qur-aanka baro hadhow inuu ka cilmi bato asaga isaga laftiisu marka dhulkaas godkoo laga faa'iideystay waayo ma faa'iido yara waa qeybka labaad waay qeybka saddexaadna dhulka qeyb waxaa jiro intay biyuhu ku da-aan la qaayo waxna aan soo saaraynin qeybtaas marka alxaafid ibnu xajar wuxuu yihi laba qolo waayo laba qolo waayo gaalada kow oo gaalada iyagu waxyigii alla nebigiisa kusoo dejiyey dheg uma aysan kor ugu qaadin dheg uma dhigin waa ka jeesteen ra-sanba qeybta labaadna waxay yihiin dadka muslimiinta oo aan cilmiga baranaynin oo maanta nebi moxamed muxuu sheegay iyo waxa uu sheegay iyo waxa kalebaan kala jeclayn masaajidkiiba uu imaanayaa waa iska tukanayaa salaadiisu ma saxan tahay ma qaldan tahay midna ma oga kitaab baa lagu akrinayaa masjidka salaadii ka hadlaya ma dhegaysanayo nin nin ay dan weyn ku haysa maba ahan waxbarashadu laakiin waa mu'min oo iimaankii waa ku jiraa asalkii iimaanka waa haystaa laakiin inuu jaahil noqdo diin jaahil ka ahaado iyo inuu caalim noqdo ma kala jeclo kaas marka innaga kaasaan ugu badan danteennan un raacaynaa keliya maalinkiina dan unbaa la burinaa adduunyo habeenkiina waa la yska jiifaa nabigana sala allahu alayh waali wasalam qofkaas wuxuu ku tilmaamay dadka adduunyadooda yaqaana aakhiradoodana aan aqoonin qatar waayo xaalkooda suuratu aruum waxaa noogu imaan doonta yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya waxay ka yaqaanaan adduunka daahirkiisa xasanulbasri wuxuu yidhi midkood bal tacbiirkiisa fiiri midkood haddii dirhamka uu ku taabto gacanta sidaas hadduu gacanta ku yidhaahdo dirhamka ama uu sidaa calaacashiisa u saaro ma gafaayo dirhamkaas culayskiisu intuu la egyahay intaasoo garaam waayuu leeyahay nacam wamaa yuxsinu yusallii salaada soo u tukadana ma yaqaano kuwaas ma nugu jir ma nugu badan yihin mase naguma badna waa nugu badan yihin nin waxaa arkaysaa dollarka faalsadaa iyo ka kale daqiiqad kusoo saaraya makiinadna ma haysto saas unbuu leeyahay waa soo saaraya mid waxaa arkaysaa siduu u bartay aqoonta adduunyada wax kamid a salaada markaad aragtana siduu u tukanayo waa yaabe maskax la-aan maa haysan ninkaa maya isagiibaa marka yaclamuuna daahira min alxayaati dunya iska noqday xadiid ibnu xibaan uu warinayana wuxuu ahaa ilaahay waa necab yahay kula jacdariyin jawaadin mid kastoo maal ururin badan oo xaqa ka santaago ka qalalan ximaarun fi nnahaari maalintii dameer ah sida dameer u shaqeeyo jiifatun bileyli habeenkiina bakti ah nacam neef baktiyey oo kale isdhigaya un bis nacam habeenkiina waa hurdaa maalinkiina shaqo unbuu ku jiraa boos ugama banaana cibaadada rabbi iyo wixii rabbi u abuuray habeenkiina ma cibaadaysto ma kacayo maalinkiina shaqo unbuu ku jiraa iyo dhidid ayb tacbiirkaa balaarag yani ximaarun binahaar jiifatun bileyl qofka muuminka inuu noqdo marka maaha waqtigaaga marka waxaad ka siisaa qeyb kamida afar iyo labaatanka saac ood cilmi barato ood cilmi barato nacam cilmiga aan ujeedana waa cilmiga sharciga kaasaa wax ku anfacayo kelmad waxaa laga yaabaa intaad barato ama maqasho ilaahay inuu kugu anfaco laakiin cilmigan maadigaa dadku un kusii dhaga taagayaan oo diinkooduna ay jaahil ka yihiin sirfi ah oo haddaad weydiisid shuruudu laa ilaha illa allahu maxay tahay ma yaqaano macnaa laa ilaha illa allahu ma taqaan maya muslinaan ahayuu ku leeyahay haddana maca dalika ma leh dadaal iyo ma leh haddaad weydiisid yacni masaa'il daqiiqa oo xisaaba haddaad weydiisidna shan daqiiqa ku qaadan mayso waa kaaga shaqeynaya xisaabtan beriis un baa lagu raadiyaa haddii aadan garaninna kor kor iyo hoos beriis bani aadam sida u raadsada ma garan weynin haddaadan xisaab baranin iskool dhiganin waxba baranin qofku waa un shaqaysan karaa haddaadan iskuol dhiganinna wax waa helaan kuwa dhigtayna wax waa helaan haddii la waayana waxa ugu daran oo la qadari karo waa la dhimana baahiya loo dhimana laakiin marka diinta la waayo maxaa la qadari karaa marka aafo leanna ma daqi- dariiqii aada ku liibaani lahayd maba taqaanidba nin waxaad noqonaysaa jid mugdi ah oo abeeso badan iskaga socdo wax uu ku istaagayana aan war u haynin oo iska socdo marka cilmigaa lagu dadaalahana la barto xadiidkan xadiid aada u qiimo badan wa walbaladu beledka adtayibu wanaagsan ee carasanka ah yakruju nabaatuhu daaqiisa wuu soo bi wuu soo ba waa soo bixinayaa yakruju nabaatuhu nabaadkiisaa soo baxayo daaqiisa wuu soo baxayaa biidni rabbihi rabbigii idinkiisuu kusoo baxayaa waladii kii khabuha xumaadayna laa yakruju ma soo baxayo nabaadkiisa ilaa nakidan dhib xaal uu yahay maahani kadalika sidaadaas oo kale nusarifu u gedgedinaynaa alaayaati aayaadka liqowmin baan u gedgedinaynaa yashkuruuna shukrinayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed